warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxmaan bismillaahi raxmaan rax bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warkaa subaxnimo aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ismaamul ay gaarisa ka mid tahay oo ay saameyn ka soo ama ay saameyn karto shaqajoojinta dhakhaatiirta waxaad kaloo maqli doontaan kenya oo laga bilaabo maanta qaad u dhoofinaysa soomaaliya wararka soomaaliya dhegeystayaal waxaan idinkugu haynaa isbahaysi ka dhanaa madaxweyne cabdicasiis lafta garen oo looga dhawaaqay muqdisho sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka anagoon idiin hayna dhegaystayaal madaxtooyada soomaaliya oo faahfaahisay codsiga soomaaliya ee ka mid noqoshada e a c c waa subaxada taariikhdan ay ku beegan tahay labaatan iyo afarta bisha toddobaad ee sanadka labada kun iyo labaiy labaatanka halka bisha islaamiga ee hijiriga ay sugan tahay shan iyo labaatanka bisha dulxija kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliifa warka idinla socodsiinaya dhegeyste midooda dhakhaatiirta dalka ee k m p d u ayaa wacad ku maray in xubnaha ka tirsan ay muddo toddobaad gudaheed ay shaqjoojin ku dhawaaqi doonaan ama ay ku dhaqaaqi doonaan waxaa arrinkan shaaca ka qaaday xogayaha guud ee k m p d u dor davarji atela mas-uulkan ayaa tallaabaday damacsiin u aaneeyey in shaqaalaha caafimaad aan la siinin mushaaraadkooda dor davji ayaa hoosta ka xariiqay in shaqa joojinta ay saameyn doonto ismaamulada kalaa muranga kisii embu meru gaarisa iyo tahay tataveta waxuu intaasi ku daray in dhowr mar maamulka dhakhaatiirta iyo hoggaanka ismaamuladan ay ku heshiiyeen in lacagaha la bixiyey balse aan taasi ilaa ay hadda laga dhabayn atela ayaa madaxda dowlad deegaanada ku wargeliyey in haddii hal asbuuc gudihiisa aynan dhakhaatiirta ku siinin mushaaraadka ka maqan in saraakiisha caafimaadka aynan iska xadirin doonin goobahooda shaqo midooda k m b d u ayaa dhanka kale sheegay in maamulka xige ee bisha sideedaad qaban doona talada waddanka laga doonaya in mudnaanta koowaad siiyo shaqaalaysiinta dhakhaatiir dheeraada maamulka beeraha iyo cuntada ee dalka e f a ayaa xaqiijiyey in laga bilaabo maanta soomaaliya loo iibgeyn doono qaadka laga soo saaro gudaha kenya tani ayaa timid kadib dadaallo ay samaysay wasaaradda beeraha ee waddanka maamulka oo qaabilsan sare uqaadidda badeecooyinka laga dhoofiyey kenya ayaa sheegay in labaatan iyo laba ganacsato oo la ansixiyey ay heli doonaan laysimadooda dib u dhoofinta qaadka kenya ayaa timid kadib markii dib loo furay xadka uu dalka la wadaaga soomaaliya oo horseeday wadahadal lix iyo tobankii bishan ay yeesheen madaxweyne uhuru kenyaata iyo dhigiisa soomaaliya xasan sheekh maxamuud labada mas-uul ayaa ku heshiiyey in dib loo bilaabo duulimaadadii shirkadaha diyaaradaha ee kenya aiwes oo toos isugu xiri jiray magaalooyinka nairobi iyo muqdisho ahna caasimadda dalka soomaaliya
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo soomaaliya shirmadaxeedkii dalalka ku boohobay dalada ishkaashiga dhaqaale ee jaaliyadda bariga afrika ee loo soo gaabiyey e a c ee ka socday magaalada caruusha ee dalka tanzaniya ayaa jimcihii aan ka soo gudubnay laisku raacay in la dedejiyo xaqiijintai dabagalka codsi ay soomaaliya u gudbisay daladan oo ay doonayso inay ku biirto soomaaliya ayaa kol hore sidan oo kale u codsatay kubiirista dalladan hase yeeshee ma suurto kelin marna in lasoo diro guddi xaqiiq raadin ah oo go-aan ka gaaray in soomaaliya ay buuxin karta shuruudaha kubiirista dalladda e a c c ama e a c aan iraahde go-aankii madaxda e a c gaareen jimcihii ayaa ka dhigan in hanaankaay soomaaliya ugu biiraysa dalladan u bilowday muddo laba sannadood ahna uu qaadan karo dhanka kale madaxtooyada soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimadda ay leedahay in soomaaliya ay ka mid noqoto dalladda bulshada bariga afrika afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariim cali kaar ayaa arrintan ugu waramay mid ka mid ah warbaahinada dalka soomaaliya maruu arrimahan ka hadlayey ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa safarka madaxweynuhu uu dalka Tans- eh, tanzania ku tegay magaalada caruusha wuxuu daba socday martiqaad uu ka helay eh, wadamada ku midoobay ururkaas oo madaxweynaha lagu martiqaado soomaaliya ururkaas inay ku biirto waxay codsatay oo arjiga gudisay march labadii kun iyo labaiyo tobanka intaa uu broceska socday mar dhaxana eh, markii dowladii madaxweyne xasan ay isbedeshayna broceskii wuu joogsaday oo gaabis baa ku dhacay maadaama xiriirkii dowladahaasi uu aanu sidii loo baahnaa noqon Eh, marka iminka kani wuxuu ahaa dib u soo noolayn ee codsi hor leh ma uu ahayn codsigii hore ay dowladda gudbisay unbaa la doonayay in dib loo loo gareeyo waxay ka faa'iideysaa wadamada bariga africa waxaa uu waktigan la joogo ku midaysan toddoba wadan guud ahaana tirada dadka wadamadan ku nooli waa saddex boqol iyo shan iyo toban milyan oo oo oo ku dhow dhow dadka eh, maxaan idhahdaa america ku nool iyo dadka yurub ku nool Eh, een waa suuq ballaaran waa wadamo maxaan idhahdaa qaar badan oo ka mid ah eh, aanu horeyba u lahayn xiriir ganacsi meesha dhaqaale waxa ay yeelan doonaan eh, suuq eh, guud oo suuq suuq wadaaga oo toddobada waddan ka dhexeeya way leeyihiin waxaa kaloo ay leeyihiin eh, common custom wax la yidhaahdo oo ah in cashuuraadka eh, badeecada muqdisho laga dejiyo inay koonga gaari karto iyadoo aan cashuur kale eh, la cashuurin oo cashuurtii soomaaliya qaaday un ay halkaa ku marto marka eh, dadka soomaaliyeed oo toddobada waddan ee aan ku- eh, ku midaysan eh, na aada u jooga haddii ay ganacsi noqon lahayd ama ay siyaabo kale inay ku tageen noqon lahayd kow iyo labo dadka soomaaliyeed oo u badan dad ganacsataha oo hal abuurka iyo xiradaha ganacsiga aad ugu xeel ugu xeel dheer wadamadan eh, geeska africa bay waxay u furaysaa suuq ballaaran oo s- eh, saddex boqol iyo dhowr iyo toban milyan ka kooban waxa ay soomaaliya siinaysaa fursad ballaaran oo suuq ganacsi ka kooban ilaa shan saddex boqol iyo dhowr iyo toban milyan oo dada marka dhaqaalaha soomaaliya soo kabashadiisa iyo horumarinta soomaaliya guud ahaan saldhigashada dowladnimada waxaasoo idil bay wax badan ka taraysaa marka aanu wadamada ka mid noqono oo iskaashiga dhaqaalaha iyo midka ganacsigaba aanu noqono xubno xubin buuxda wax weyn weyn weyn baa kusoo kordhi doona Eh, maanta soomaaliya iyadoo aan wadamada ka mid ahayn kenya iyo tansaniyaba waxaanu la leenahay xiriir ganacsi oo oo- oo qoto dheer oo wax ku ool u ah dad badan oo ganacsata soomaaliyada haddii intaa lasii baahiyo oo la ballaariyo wadamo kale lagu daro la fasaxo oo cashuuraadka iyo waxaan iyo common custom aanu yeelano Eh, common marketka wuxuu ka mid ah waxyaalihii suuqan eh, shirka lagu soo hadal qaaday marka soomaaliya wax weyn baa usoo kordhi doonaa dhaqaal ahaan iyo horumar ahaan intaba isla dhegeystayaal wararka soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa waxaa magaalada muqdisho ee cad- caasimadda dalka soomaaliya looga dhawaaqay isbahaysi siyaasadeed oo loogu magacdaray golaha samatabixinta koonfur galbeed soomaaliya kadib kulan ay yeesheen siyaasiyiin iyo dhallinyaro fa- fara badan oo ka soo jeeda maamulkaasi isbahaysigan oo ka dhan ah madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa waxa ay ku mideysan madax hore xildhibaano hore siyaasiyiin iyo dhallinyaro kuwaasoo qoorkood ku jira xubno siyaasiyiin ah oo loo soo diiday kuraas xildhibaannimo guddoomiyihii hore ee golaha shacabka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha shacabka soomaaliya ee ibraahim muude madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan siaayaha xilka wasiirka haweenka soomaaliya xaniifa xaabade iyo xubno kaleoo fara badan ayaa ka soo muuqday madasha arrinkan shaaca looga dhawaaqay siyaasiyiintu ku jira isbahaysiga looga soo horjeeda madaxweyne lafta garen oo kulanka ka dhawaaqista isbahaysiga ayaa ka hadlay waxa ay sheegeen in mudaxileedka lafta gareen ay ku eg tahay dhammaadka sanadkan balse isagoo wax ku doodaya in sanadka dambe dhammaadkiisa uu xilka iska uu ku og yahay ama xilkaasi uu ku eg yahay qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku jira madasha ayaa waxaa kuraas xildhibaannimo ka soo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana ka mid ah guddoomiyihii hore golaha shacabka Sh- eh, jawaari guddoomiye muude shariif xasan sheekh aadan iyo xaniiba xabade ayagoo arrimahani ka hadlayay ayaa waxaa hadaladoodii ama go-aankoodii sida tan u dhignaa dhegeystay sanbadh mayda sanbad biye wal halis galay khatar ku jirto dhibaato ku jirto ihoobay ihoobay hordhigtayna ihoobay ihoobay nagaanow ihoobow fado sanbad bintaasu koonfur galbeed gayliyoyd ihoobay ihoobay alata lahoobo lafadada haddii aada fiirida wala dowlad maamusha afar adan soo qaybiyeen wayba arrimo siyaasad arrimo amni arrimo dhaqaale arrimo bulsho afartaasu marka afartaas qaybood keeg teeba halista ka jirna halista tu halista ka jirna ma jirto kullisho way baan baahan way u baahan yihiin in la hoobo kulli way u baahan yihiin in la kadeero adiga cid goolo kuula dagaarsan ma laha doorashada keliya diyaari intaas bisaa lagaa raba waxaan u malaynaa dadkan waxa inta iskugu yimaden intaas leemaa wax kale maa qabtiin inta kuu dhimin cid kuugu haysata male waa kuugula shaqaynaynaa shaqadaada wado dhammayso shan bilood hadda koonfur dam- koonfur galbeed shan bilood oo kuu dhimin wax uguma qaban doontide bal dad kale ama adiga laftaada haddaad soo naqatana waa lagugula shaqaynaa laakiin annaga ma rabno dadkaas abaarta ay hayso colaad ay hayso dhibaato inaad ugu horseeda ha samayn intaas keliyaan kuleenah madashu waxa ay kow baaq u diraysaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed dal iyo dibadba dowladda federaalka beesha caalamka iyo hay-adaha samafalka in lala eh, in la dardargeliyo een, ah, gurmudka wax looga qabanayo abaaraha deegaanka koonfur deegaanada koonfur galbeed ka jira madashu waxa ay ka digaysaa muddo kororsi sharci darro ah saddex madashu waxa ay aaminsan tahay in xildhibaanada la sheegay in xilka laga qaaday sharci darro tahay sidaas darteed weli ay yihiin xildhibaano sharci ah sida uu dhigaayo dastuurka kume- eh, dastuur kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed qodobkiisa afartan iyo labaad farqadiisa koowaad labaad iyo saddexaad iyo afraad xildhibaan xil laga qaadi karo amarkaygaa diiday iridda ka bax la dhihi karo ma jiro sharcigeennana ma qabo bulshadeennana ma aqbali karto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta galaya safarkiisii toddobaad ee dalka dibaddiisa tan iyo markii la doortay shan iyo tobankii bishan bishii mey ee sanadkan isagoo ku wajahan dalka masar madaxweynaha ayaa shalay u- soomaaliya dib ugu soo laabtay kadib markuu dalka tanzaniya uga qayb galay shirka jaaliyadda bariga afrika e a c c isagoo gudbiyo codsi la xiriira in soomaaliya ay ka mid noqoto dalalka ku bohoobay ururka e a c madaxweynaha oo martiqaad ka helay dowladda masar markii la doortay ayaa la filayaa inuu kulan la qaatay madaxweynaha dalka masar cabdilfataax al siisi iyo mas-uuliyiinta kale ee dalkaasi isagoo kala hadli doona arrimo ku saabsan hagaajinta iyo xiriirka soomaaliya iyo masar dowladda mas- Sooma- dowladda masar oo ka mid ah dalalka carabeed ayaa xiriirkooda xumaayay dowladdii ama xiriirka kala dhexeeyey dowladdii uu hogaaminayay maxamed cabdulaahi farmaajo iyagoo sanadihii ugu dambeeyey inaan dhexmarin wada shaqayn taliska ciidanka booliska gobolka banaadir ayaa sheegay in ciidamadooda oo howlgallo roondooyin ay sameeyeen ama islamarkaana ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada hilawaa ee gobolka banaadir ay togosho ku dileen xubin ka tirsan ururka al-shabaab oo doonayay inuu ciidamada weeraro war ka soo baxay booliska gobolka banaadir ayaa lagu xusay in ciima- ciidamada ay si kadiisa ula kulmeen xubno ka tirsan al-shabaab oo weerar qorsheynayay islamarkaana ciidamada howlgalka ku jira ay tallaabo deg deg a qaadeen islamarkaana fal toogasho ah ay ku fuliyeen mid sarkaal doonaya oo ka tirsan al-shabaab inuu ciidamadaasi weeraro wixii qodobkaas ka soo kordha dhegeystayaal wararkayga dambe idaacadda ayaad kaga bogan doontaan intaan wararka kale wararka caalamka aynu u gudbin waxaa lagu soo waramayaa inta la xaqiijiyey laba ruux ayaa ku geeriyootay halka sideed kalena ay dhaawacmeen kadib shil gaari oo xalay ka dhacay deegaanka diila ee hoos tagta magaalada boorama ee gobolka oodal ee somalilan shilka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markay isku dhaceen gaari nooca isrogaha iyo gaari bas oo marayay deegaanka dila waxaana dadka dhinta dadka shilka ku dhintay iyo ku dhaawacmay la geeyey isbitaalka magaalada boorama ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafikada loo yaqaanay iyo dadweyne fara badan ayaa tegay halka uu shilka ka dhacay ayagoo gurmad u sameeyey dadkii shilka waxyeeloobay sida ay sheegeen goobjoogayaal shilalka gaariya ayaa oo aada ugu badan jida- jidadka ku yaala deegaanada somalilan waxaana darawallada qaarkood ay sheegeen inay uga wacan tahay waddooyinka qaarkooda aada u burbursan walow xukuumadda somalilan ay sheegtay inay wax ka qaban doonto haatan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka waxaa sare usii kacday tirada dadka ku dhaawacmay weerar ciidamada ruushka ay ka geysteen gobolka kirfahad ee dalka ukrein gudoomiyaha gobolkaasi andri rikovich ayaa barta facebooka ku sheegay in ilaa ay hadda ay dhaawacmeen sagaal iyo toban ruux hase ahaatee waxa uu hoosta ka xariiqay in xaaladda caafimaad ee dhaawac aynan liidan maadaama ay helayaan daryeel caafimaad rikovich ayaa intaasi ku daray in ruushka uu bartilmaamaysaday mid ka mid ah kaabayaasha tareenada iyo xarun militari oo gobolkaasi ku yaala sida laga soo xigtay ciidamada dowladda ukrein waxaa duqeyntaasi lagu dilay ugu yaraan saddex qof